raadiyo warsan mawjad f m siyeetan iyo siyeed dhibic lama magahertis mawjado gaagaaban aalada life streamka oo ku dhownsada kortaan guud ahaan caalamka dhegeystayaal aalanba sidiisu ninka baratay in sahlan camal hawadaasii marayna kolka warsan oo uusan ku dhownsadasan idaacadda warsan oo ka may bana diyaaran ee cabdiqaadir walcadde
ciidan maaqsanto cali maxamuud aadan cali koronto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقو سيديال غيارت شرفت الله من الوبيس نروكتان والبوني ديغاتنا كذا بدا برنامجكو كلونكو وارسان امين والبو وقتين وكالسين كدوغو سيداسان إذا عاد الريدي وارسا مدلو قرابة امين ماذا جماعية تسابتها غلاسة غياري كذا بدا مركلي وبرنامجكو كلونكو وارسان markale dhugunsidiyaal unama faylan waa unama hadew taariikhdii ka beeganta labaatiyo kowda bilo shanaad ee mey sanadka labada kun tomiyo toddobada qodobada barnaamijka kulanka unamaad isinka dheegi doontaan unina siin gudbi doonaa haddii ilaahay wadala uu suraalaga nagad walibaa ku mid ahaa wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wariyaalka oo geega kulanka xeerka saxaafadda soomaaliyeed iyo kuga arran sidan gudo magaalada tambaydhaba ee xarunta gobolka baay kaasay iyo ku meel maryaayana guud ahaan xeerkaasay qaabka warbaahinta soomaaliyeed ama wariyaasha soomaaliyeed iyo nka suuragala korta ansixinta iyo guud ahaan sidiiyo markaad la eegto shuruucdaha lakadhagamow dhanigii wariyaalka barnaamijkaiyo dhugunsidayaal uunamaad wasiin gudbii doona kulankaasay dooda iyo mas-uuliyiinta iyo ku qayb galan waliyo ku xihan saasaato oo dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana wanina siinka gudbii doone kulan iyo kishal ra'yi duwanaayan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya usugeega ka dhihin gudo magaalada tambaydhaba ee xarunta gobolka baay kaasiyo ah guddiga xuduudaha federaalka soomaaliya iyo qaar ku mid ah waa iyo horsheenena baarlamaanka dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaba intee qaabkasay iyo kishal aragti dugnaayeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya asbaabo iyo guud ahaan barnaamijkaasiin gudbi doona saasaabto dhugunsidayaal barnaamijkii walibaasiin gudbi doone waraysi unalaweeldhani sharciyaqaan oo ka xeel dheer dhinaca xuduudo ama sharciyaqaan usmarkaasiin ku warbiyi doona guud ahaan xuduudaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo qaabka markaa lanwajaha kora maxamed weli oo ku waraysan arrintaasi kulwaalanaya nin faahfaahi doona haddii ilaahay wado leh usraala ka nagada barnaamijka kulankiyaasiinka gudbii doona saasaato oo dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana u nin asiin gudbii doone madawiinaga maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo usa marka usureedanka nagdi magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose usoona koomognay safar dalka banaanshe gaar ahaan magaalada london shirkii tumiidkowdan uso ka dhigi dalkaasi ingiriiska barnaamijkiiay ku dheegi doontaan axmed midoobihi safarshe waluusku eri barnaamijka kulankiyaasiin gudbi doona guddiga abaaraha guddiga gurmadka abaaraha qaranka soomaaliyeed oo suni ku hadalay beesada lijiya iyo gobollada dalka soomaaliya lanka tala gale dadkii abaaro iyo saameeyeen oo ku nool deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobollada iyo koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya barnaamijka iyo dhugunsidayaal oo namaadan waa siin gudbiyi doona madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo swiinlan ka dhawaayay magaalada riyaad ee dalkaasay sacuudi arabiya soonay ku qayb galay shirka madaxda waddamada islaamka iyo sugeega ku furmi magaalada riyaad ee dalkaasay sacuudi arabiya dowladda soomaaliya seemay ahmiyad gaara in lati ku qaybgalka shirkaasay maysela kafilada ay kulanka dhan mara doona madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya iyo madawiinaga jamhuuriyadda dalka maraykanka barnaamijka iyo dhugunsidayaal oo namaadan waasiinka gudbi doona ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya qaraxle la fiirsidii duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya barnaamijka yaasiin gudbi doona saasaatoo dhugunsidayaal barnaamijka welibaa siin gudbi doona intaynu ku guda jirna mid ku mid ee bilaameydka kun iyo ka jartii xabsiyada ka yaalan magaalada muqdisho ayay xabsiga ka dhex dhimatay barnaamijka yaasiin ku gudbi doona oo dhammaadun haddii ilaahay wadila uu suraale ka nagda qodobadaas iyo hadba walaayaan iyo kor ayaa dhugunsidayaal barnaamijkaasiin gudbi doona barnaamijka oo welibaa siin saaraya islamarkaana inta siinkuladalaya sii dooneen anoo abdiqaadir maxamed nuur warcade dhiniga farsamada saaxiibkay cali aadan iyo infidhiya ka dhawaada markal iyo barnaamijkii kulanka warsan xigaaga dhugunsidayaal mar kale oo nama faylan waa oo nama axad ee u taariikhday ka beeganta labaatiyo kowda may sanada lamada konton iyo toddobada qodobkan koraya ee barnaamijka kulanka uu ka qaadan doona sina siin ku dheegi doonta waliba ku mid ahaa kulankeegii aanu isku kooyeen wariyaasha ka howlgalo guda magaalada tambaydhaba ee xarunta gobolka baay iyo wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiinka tirsan maamulka koonfur galbeed usunkuur iyo kusimaaga madawiinaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha maamulka gobolka baay cali wardheere cabdiraxmaan kulankaas ayaa ujeedadiis hayti sharciga heerka saxaafadda soomaaliyeed ka oo wariyaalka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya iyo iskakaalada in hor dhigan wariyaalka qodobada iyo kugu doodayaan guud ahaan sharcigaasi iyo xeerarka saxaafadda iyo mustaqbalka ka dhaqanma doonta kulanka onkoreyntii intii wadatashiga langalna koo waliba meelasay khudbado kujeediyana mas-uuliyiinka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku horeyn meeli waliba ku hadalay guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed eena guddoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya muxiidiin xasan axmed xusni yaa faahfaahya kulanka ujeedadiis iyo sidoo kale hadafka la gelaya iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka baay cabdi waa guddoomiyaha gobolka baay cali wardheer cabdiraxmaan oo sun meelasay kala dardaalmi wariyaasha soomaaliyeed guud ahaan iyo deegaanada koonfur galbeed wariyaalka ka howlgalo usoko codsadii in codka kiiso iyo ka sadaq ay sidaan shacabka soomaaliyeed uu soo nankama hadlaya wariyaalka duruufo iyo xaaladaha shalgadisan iyo kaga shaqeeyayeen gudaha dalka soomaaliya xusni iyo wardheere hadaladii waliba ku mid ahna khudbadaha meele ka jiideen sidata muhiimadda maanta halkaan aan isugu imaanay sida aad u socotiinba boorka aad ugu jeedaan waa kulan wadatashi oo ku saabsan sharciga saxaafadda soomaaliya oo horey loo dejiyey dhowaan sida aad la wada socotiin waxaa jiray kulan dowladda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ay soo qaban qaabisay oo madaxda wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada xamar la isugu wacay oo lagaga hadlayay arrinta ku saabsan sharciga saxaafadda soomaaliya horey waxaa u jirtay in sharcigan baarlamaankii hore uu loo horgeeyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxabuurna uu maxaa la yidhaha saxiixay inkastoo xilligaasi ay jireen qodobo badan oo saxaafadda soomaaliyeed ama wariyaasha soomaaliyeed ay diidanayeen ama ay u arkayeen in qodobo meel ku dhaca ay ku jiraan marka dowladdan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxay suuragelisay doodo badan markii ay ka sameeyeen madaxda saxaafadda soomaaliyeed iyo ururada warbaahinta soomaaliyeed in wasaaraddii warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo madaxda wasaaradaha kale warfaafinta lagu qanciyo in xeerkan dib loo fiiriyo marka ixtiraam badan bay noo muujiyeen haddii aynu nahay bahda saxaafadda soomaaliyeed sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ka hima ka hor imaanaya ama maxaa la yidhahdaa dhibaato ku ah shaqada warbaahinta ama wariyaasha soomaaliyeed marka waxaan u mahad celinaynaa wasiirkeena warfaafinta oo runtii talooyinkii iyo fikrado badan anaga hore aan u qabnay meesha geeyey kadibna ay suuro gashay in kulan noo abaabulo oo wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ay noo qabato anagoo markaas xor u ah fikirkeena iyo awoodeena iyo maxaa la yidhahdaa in sharcigan horey aada u maqli jirteen in wariyaal kale ay fikirkooda ka dhiiban jireen oo wariyaasha koonfur galbeed fursad u heli jireen in maanta la yidhaahdo wasaaraddeeni wariyaashii maxaa la yidhahdaa fikirkooda ha dhiibtaan xor bay u yihiin way madax bannaan yihiin marka wasiirka u mahad celinaynaa anagana waxaan diyaar u nahay insha allah inaan ka qayb galno projector baa halkan noo yaalo dad khubaro oo dalmar iyo cumar mustafa noo joogaan baa maxaa la noo akrin doona kadibna fikradaheena iyo arahadeena waxaan u gudbin doonaa wasiirka iyo madaxdeena dowladda koonfur galbeed hadal badan halkan kama jeedinayo waa ku faraxsannahay waa soo dhawaynaynaa insha allah wixii inta ka dambeyn waa ka qayb qaadan doonaa waa mahadsantihiin
way kala salaamay wariyaalka oo qeybgalay munaasabadan oo dib u eegidda oo sharciga saxaafadda oo isingeykan dan fadhiyadaan marka walayaro anasungashadimay wahaa sharciga wariya media masalan media lalama dadka wa sharciga media wala idinku doodo haytan kullay may kaala in eedanka dadaala haytan sidii isingatiin hirfan walatinka weelafan difaacgin dadaalkin ma in muuqda ma in muuqday madilanka wala isku wajahnin sida sheegay hoos bisheegay sharal horlan qori oo baarlamaanka aan siiyay madaxweyne sahay iyo dib ueegida kasoo biya macnaasha may waa idinku oo aadan may ka an aragdayna wal oo isin may leera walaasinka ah saas daraadii presidentka nagada ah wal fiiriyay marka may may baan nagda inay walaa alla walaa isin hoolintiin fududaayo fadimeyli kuweydi haysan may xusid mudana meedii madal ah iyo werinimada seef oo lama afdhow ini la ogaado fayle tan walna halaaya samiya tan wal suubiyaasana dalna dumii korto dalna dhisi korto marka haddii wariyaalka soomaaliyeed etin guud ahaan gaar ahaan wariyaalka south west etin mayba ini kadarsitan talaada eta dalka isin soogdan ini feeridan lan dalsayd isinya isku isku isku faana oo america roogo dal dhisana dawladiis le werii ka iyo lango soomaaliya werii ka ini shazuunaadan ini isin ogaatan fayle lankaasay dalsayd isin dawlada jarta walma ku halawsan lan dhidheelahaayo walkaas is sheego walbo weel hato waliyo weeleenayn laakiin dal dhisan oo doona laka dhiso jeeb laka dhiso naf laka dhisan baahan haddii isin doolika dunyow le isin isticmaalano sheentan mayme wal yarka ha adowda miya burburyo hayta suwarkan badan yihin un argaana soomaali social media iyo idaacadoogi ay kulli kulli wal hunlay ku sheekoyaa marka lan jirinaayo jirooda kadhimadaas hooba horlan jirooda muuqaas leer galbajabasheenas dalka u burbursan burburshay hoob sii sheegdan may nagdaas ini rajbeel dadka ridan news medi mayba news alare masalan haddii wararka warka news maydka jeeda wal usub mang maleeya labaatan shan sin wal halawsanaayo dalkun ku jaran la ogi hoobad hata kana nagda news ma sheegahay news may lare wali soomaaliya news iyo may waa wali hasuub sumo news ah halko mitir hoob la dhisa alayle meylun dunsinayte wal dhisi ini taro news amaahin meylun dunsinayte news ma ini dunsinayte wal isla ogi labaatan shan sina feeriyaani walba muku noolayn burbur sugna kana nagowsho hanun kana nagaasan horta walaa way faday inii walaabo mayba dalkinka sadagaay sadaasana ereyga faydla mayka sadagaay sadaasana taleeda fayd weriyaa mada isu weriye idaadaha fadheedii wala sheege asin taleysa ka darsade sometimes adigya tal wala sheegdi wala jariya sheegdi talena ka darwaay madun taleeda may waa dadbadan ka gaadade dadka lang weliba lang seedahayo kala majar wala lisla fiirsadaayo dadka kala dareer meediyahow weliba dadka adduunyada meeding kala soo badan soomaali landareero raadiyo ka dhegino idaa dhegensado jidkun baabur maro waanan arag waxayna jara adduunka kala ma jar walba dhegensado udisa seede maayna lan raadi jidka la dareero soomaali leela kale macnaashe macnaashe may buu ahaa media walka e soomaali media hukume haddun hukunkaasa way la fadehayni dalka ka dhisnan runtii ina sheegna dalkoob faylaada aan leymag in faylhaado islan ku kale ma faylaado isinkiin faylhaade dhibka inta ka dhigi unni wada dhiyale marka ini suubsana isinkii ku qaadan ini fudaagta tan kale weriye aha weriye ama deg nagan weriyaaga sharciley miskunada olan kuwas ku dareere bujeegaanjegaaday weriye ama idaar kor waleer oo majer limida li wal yiri kor wa kastoolka suubii kor limidkin ini ogaatana fayle werinimada mandate oo kaarta bayaanka oo ada idaf walba weriba oo adeerta sharag ada imuunku atama jiro yani may ka hiri kor ee aaminsan dadka aaminsan qalad way شرعي لانك داري لا أفكاري مخاول هلا يقبضوا لانك شيء يفتي يقبضوا أدينا كقبضه وليكون هي بس وريني بدل مجرد هو بس جنبك مركون ما دوم يدي أباي كيني ما دود الله رافعي دتك أو شرع لانك كيني ور رافعي كين دودي لانك إذا هذا فتى ما يدي تاس والبوريا شيء وصومالي ولا قبتكين هذا لانك صومالي بيلي تري أكما وريني من الفيزم ما ما ما ما ينفعنا هنا لانك ميلي قالوا ولي فلو هذا في في روبو تلقى يلجي شيء يقول ما تقوم بأن بريس أهترى وأنت كنت بريس شاكة روجة بيسك روجة may baan qaaday langaatay weriiba u soo yeeyay limit baan lahayn biyo bilan ku daar kor jeeda ma tun may baan inuu ogaatan weriiba bes in shaqada san qoqda lankasta oo weriiba xisaabta may marka dad in giftan langa la aaya way argo in media inta la aayo shaqtiyan yeedan kulli meeg malay weriyalka yolay yani dhalinyaro isku batay isku jeelati profession ku madda do profession iyo habaradana weriyilmo meelan ku baxno markuu xisaabti oo weriyaha wali sharaku hay wali reebanaay habarada ka yiri mayla faday in ogaatan sharasan gobode sharasan gobode adduunyada la qayliye weri aha aan wali hiri iyo dadka qayliye waayo adduunyada walba makeen gobodaas inta lay wala wala keen gobodo hooba gebt way kiire maraykan lay qayliye ingiriis lay qayliye lama fado qayliyo meeliis la waale lanko weri ee la dilay asmay dhegas weri la dilay hor labaatan qof hortiis la dilay madii adeegay usii madu weriyaama ku duwan wey dadka la dilay shabaab dad dilay weriyaalka dawladda inay difaacdo la fadaysi dawladda shicibka dhan waa difaac ku fadaay weri lay difaacaysa ma difaacaysa ma difaacko wala tabartii annaga waayo iyo tabartii annaga waa dadka dhanba difaac ahayd wariyaasi gooni ama waarday kor marka may bas bay leh ini isogaano wala u needna dalkun alena dalkan afkan ka dhisanen afka dadka dhisafadiisimu haan afka ka dumbi fadinisimu marka af sadagaysada odkin wala sare qiimo leey qiiman weela wasalaamu calaykum waraxmatullah
saldhigii baahidaada surankaaduu marayday suubaney ma taqaan hadalka adoon waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmatics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmatics waxyaaba aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b aysar tushiiba iyo del iyo moobeelada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada cabtarada sida shaali lingi romance habbi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmatics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberle xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberle xaalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed
waa xagaaga dhugunsidayaal isla qodobka kulankii wariyaalka ama saxaafadda iyo ku guda jirnaa iyadoon hani socdaana kulan iyo ka shal aragti duwnaa aman ka shal aragti duwnaayeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya geeg uu suga dhiyay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo dooda ama waraysi ku saabsanaa xuduudaha barnaamijkaasiin gudbiyi doona balse mas-uuliyiinta meelisay ku qaybgali walibaa ku mid ahay kusimaaga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda koonfur galbeed mudane xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya iyo qusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xasan fiqiyan meelisay hadalada gumiimsanaa ka jeedin ahay ti dardaaran iyo dhiirigelin iyo mahadcelin iyo wariyaasha iyo injeediyeen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمع مدحونا دولة كونفور قلبات أنا وزيرك وزارة البارها جوراف كونفور قلبات ودوميها قبلك وياشا قيمه ذا كل الدول فجي هوينبا السلام عليكم ورحمة الله مدونا مدحونا فرحب بينوتها إمان فهنا نسكني معنو نجا كوزارة العاني ورياشا ريب كونفور قلبات سوماليا نغو كوضا هلا ينو قضب كمدا شرعي saxaafadda soomaaliyeed oo aan ognahay in horay saxaafadda soomaaliyeed iyo wasaaraddii warfaafinta dowladda federaalka soomaaliyeed xilligii wasiir maareeye wasiirka ka ahaa inaan sharcigan in badan kasoo tashanay talooyin badanna gelinay kadibna aan u gudbinay golaha wasiirada golaha wasiiraduna ay usoo gudbiyeen baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed baarlamaankuna ay cod aqlibeedle ku ansixiyeen kadibna madaxweynaha madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud loo gudbiyey isaguna dekreeto kusoo saaray sharcigan inuu yahay sharciga saxaafadda soomaaliyeed hase yeeshee waxa qoran maaha kitaab munazala oo ilaahay uu soo dejiyey oo dhamaystiran waa waxay bani aadan qoreen wariyaasha soomaaliyeed kuwa dawliga iyo kuwa madax banaan intuba markay dib u jallaceen waxay arkeen qodobo ay isleeyihiin waktigan maanta xaaladda dalkeena iyo waktiga maanta aan joogno lama jaan qaadi karo waxay codsadeen in qodob iyo labo oo dib u eegis loogu sameeyo tashi kalena la geliyo iyadoo aan ognahay sharcigu mar haddii madaxweyne uu saxiixay inuu yahay sharci wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada iyo tan federaalku ay ku dhaqmayaan hase yeeshee in dib loogu noqdo waxaa kalifay qodobo annagu aan filayn markii hore in waan la jaan qaadi karaan waktigan suxufiyiintu markay iyagu dib isu eegeen ay u garteen inuusan ahayn mid maanta la jaan qaadi karo waktiga maanta la joogo waxay codsadeen in dib loogu laabto annaguna waa ka ajiibnay waxaan wax ku nahay ama aan wax u nahay waa wariyaasha soomaaliyeed annagoo marka ka jawaabayna baahidooda iyo dalabaadkooda ay soo gudbiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan isugu nimid magaalada muqdisho wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka liid noo ahayd wasaaradaha dowlad goboleedyada dhan ba waa isugu yimaadeen meesha waxaana laska soo qaaday in sharcigiiyo qodobada ay tabanayaan wariyaasha soomaaliyeed dib loogu laabto annaguna aan deegaanadii aan anagu matalnay iyo dowlad goboleedyadii aan anagu matalnay wariyaasha jooga aan tala muhiima ka siino iyaguna ay nala gorfeeyaan kadibna dib loogu soo celiyo wasaaradda warfaafinta heer federaal si loogu gudbiyo golaha wasiirada iyo baarlamanka iyo madaxweynahaba si labada qodob ama saddexda qodob aan isleeyahay muhiimad gooni way uleedahay wariyaasha soomaaliyeed in dib loo baasfuriyo madaxweyne farmaajona uu dib uu u saxiixo sidoo kale waxaa inoo dheer istaraatiijiyadda shanta sane ee soo socota warbaahinta soomaaliyeed lagu hagi doono qaabka ugu wanaagsan ee warbaahinta soomaaliyeed ay ku heli karto ammaan horumar iyo tababar intaba iyaduna waa inoogu jirtaa intaba waa ka doodeynaa waxaan marka fursad u yeelanay inaan wariyaasheenna aan fursad u siino bal inay talooyinkooda inta ugu muhiimsan wadankeenu maanta waa federaal sharci kastoo la qorayana waxaan ku khasbannahay in dowlad goboleedyada ay door muhiima ku yeeshaan innagoo marka taa ka duulayna waxaan garanay inaan wariyaasheenna tala badan ka siino iyaguna wixii talooyinkooda ah ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka usoo gudbiyaan annaguna aan la shir tagno haddii alla idmo shirarka dambe oo aan isu imaan doono kuwankeenna mudana madaxweyne muhiimaduusi intaas weeye waxaan kaloo rajaynaynaa in adiguna aad si fiican ugu faahfaahin oon ogaan doontid cilmadahaadan halkan ka oran doontid adigu aan ognahay in mashquul badan iyo shirro badan aa ku jirtay annagu waa isku hari doonaa mudana madaxweyne soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم wasiirka wasaaradda warfaafinta guddoomiyaha gobolka guddoomiye ku-xigeenka saxaafadda madax bannaan ee qaranka xubnaha guddiga saxaafadda ee dowlad goboleedka iyo heer qaran wixii meesha ka joogo raadiyayaasha sida gaarka ah ooga shaqeeya magaaladaas ayaga dadka inta badan awood uma helaan saxaafadan kaloo la yidhaahdo maxaa la dhihi jiray
t v inta badan isanayna laga yaabaa laakiin dadka tabarta yar kuwa kaalmeeya ee unta iyo raadiyaasha raadiyo baydhabo raadiyo wadan iyo raadiyaha koonfur galbeed ayaga mahadkana halkan ugu soo ugu jeedinaya ayaga iyo inta maamushaba intaas kadib runtii waxaan maanta hor fadhiyaa anigu waa asxaabteydi saaxiibadeyda waaye marka qaarkood wasiirka faafinta meesha ma ku qabsataa baan isiraadaaba qoladaa qofkii oo qoladan qofkay la safan tahay unbaa tafkiisa toosaya qoladan qofkay ka hor imaatana shidadooday leeyihin waa tii wasiir gudoomiyaha gobolka lahaa sheekh laba aflaa waay labada dhinac wax waa u jirtaa marka annaga dowlad ahaan marka aan ka hadlayn hadda waxaa noo sharaf ah in maanta aan nahay dowlad jirto laakiin haddaad qabiil ahaan lahaydeen dad baa dowladdeennan tabarkeer leh oo hadda labada sano gurguurishada ku jirto borbogaande iyo social media iyo wax ku qora hal qabiil oo ka mid ah qabiilada magaaladan degan baydhabo intaana dadmeel isugu keeno waxuu u sheegi karaa ma dhec sababtoo ah ma suula geli karto dadkaas kala duduwan waxa isu keeni karo fikirkooda iyo caqligooda dowlad waa dowladduna tiir waxaa u ah saxaafadaa u ah aniga runtii muddadii aada shaqada ku jirteen anagoo og duruufaad ku shaqaysaan annagoo og dhibaatadaad ku shaqaysaan annagoo ka warqabno marxaladaha adag ee aada ku dhex jirtaan haddana runtii waa in laga bixi doonaan aaminsanahay mustaqbalka haddii ilaah raali ka noqdo adkaysay u baahan tahay examble aan isu soo qaadaynaa horaan u socdaa sida annaga hore ugu socda idinkana saxaafadda hore ugu soconaysaa waad ogtihiin dowladdaani geed halkaana lagu dhaariyey oo abshirgaab gurigiisa la dhahay afar wasiir anagoo meeshaan ku dhaaranay qof guri yaroo iska baraa ka ahan joogno marka hore maanta madaxtooyada waa laga dhex raadina waa ku dhexlumaysaa waa action waxyaalaha yaro examka aan soo qaadanayo saldhigga aragtidiisa waa aragteen si uu weli jiray saldhigga booliska dadka lagu xiro maantana wuxuu ogyahay saldhigyada caalamku ogyahay markaad fiiriso dabaqyada iskorsaaren iyo qaabkiisa waa aragteen laamiyada qaarkood oo jidad kala dhisay waxaad maanta janes u hesheen immigration qabiil ma awoodaa inuu immigration halkaas keensado baasboor isku dhiciyo maya adoo baydhabo joogto ayaa immigrationkii iyo baasboorka halkaan lagugu keenay waxa lagugu keenay magaca dowladeed waa ma soo koobi karo waxaad qabateen iyo waxaa annaga qabanay ka dowlad ahaan waxaase waxaas dhan ka wanaagsan waxaa idinka qabateenoo wanaagsan iyo waxaa anaga qabanno wanaagsan oon isku darsano waxaa noo soo baxayo inaan dhulkeena dhisano runtaan idin sheegaynaa idaacadaha saddexdan gobol dadka ku nool waxay u baahan yihiin borbogaando ka wanaagsan meelaha kale borbogaando u baahan yihiin dadkan dad dowladnimada laga hortaagnaa muddo dheer waa ilaa haddana laga hortaagan yahay la diiday inay wax samaystaan wax markaa inay dhisaan laga rabo maalin kastaba habeen kastaba micnaha idaacadaha in laga daawado rab in wax la qabtay wax qabad inay muujiyaan laga rabo abaarihii dhacay kaalintii aad ka geysateen runtii waxayna gaarsiisay inaan ku faarna maanta inaan nahay dowladda keliya ee jimciyada qurumaha ka dhexaysa hogaamiyaheeda u yimaado baydhabo isagoo xamar geliy waxaad geliyey oo arrintaas sameeyey dowladda ma aha waxaa sameeyey miidiawa idinka ayaa nala socday idinka ayaa dadka dhibaataysan dadka tusinayey idinka ayaa dadka wax loo qaybinaa tusinayey idinkaa dadka dhintay dad tusinayey markaa shaqadii lasoo qabtoo dhan ee abaaraha iyo gurmadkii loo yimid ood aragteen waxa soo dhaweeyey oo loo soo dedejiyey saxaafadda waa sidaas darteed insha allahu kariim dadkiinu wuu ila abaalgudi doonaa dowladdeenu waa inay abaalgeli doonta sidaa raali ka noqdo waxaan rabaa inaad horta marka u koowaad aada samaysaan wax la yidhahdo mindimo saxaafaddu hadday midaysan tahay wax kastuu hagaagaya saxaafad aan hoggaan lahaynna ma shaqaynayso anaa madaxa ana maxay ahayd waxaan dhihi jiray anaa ra-iisu anta ra-iis ma shaqaynayso hal hoggaan inaan lahaadno waayo hoggaankaasna waxaa fiican isagana dadku inuu ugu camal falo si cadaalad ah anaa hata hoggaan kale oo soo hor istaagay weli ma arkay hal hoggaan un baan maqlay oo la doortay halkaas hoggaan un baan ogahay kulley wasiirkaa macnaha aqoon u leh isagaa micnaha sixi doona wixii oo qalad ah wixii tatabashan asaa sixi kara laakiin koonfur galbeed iyo qarankaba guddoomiye ku-xigeenaan ku leenahay gudoomiye ku-xigeenka suxufiyiinta qaranka inaan leenahay madiidana muhiimadda jegada waayo qofka iyo aad fiirinaysaan iyo hebel iska daaya kursigaad ku fadhido wuxuu matelayaa koonfur galbeed shacabka ku nool oo idil kursigaas marka anagoo wadajiri dhoo oo isku dabo inaan difaacno waajibna saaran waayo annaga ka dowladahan waa dadaalaynaa insha allahu kariim anagoo ka tusaale qaadanaya wasiirkana inaan xoojinno ayaan ku dadaalaynaa cidda hoggaanka u hayso saxafiyiinta cidda hoggaanka haysana waxaan ka codsanayaa nin fiicano oo saxafi aho oo aadaab lahoo nin wanaagsana u aqaanaa nagutii waxaan leeyahay dadkaaga inaad isku wadato ood urursato inaad ku dadaasho dowladdana gacan bay ku urursinaysaa bilah raali ka noqdo waa kaa codsanaynaa wax markaa qaybsanaysiinna baa-i boqol laha joogina idinka shabeel la hoosay badaaba shabeella hoose waa iska ilooba inta u joogto laakiin si fiican u fahmi doontaan oo xaggaan dhigi rabnaa oo xagga micnaha boqol kiiba sagaashan u guuri doonta ilaah hal ka noqdo dhibaatooyinka gobolka shabeellahaas hoose ka socdana inaad indhaha ku haysaan mar kastaba raaliyaasha waxaan u xushay waxay hadday to magacyadooda waxay tahay dhibaatooyinka gobolka shabeellaha hoose ka socdo mas-uuliyiintooda iyo dadka jooga dadka koonfur galbeed warka ayagaa usoo gudbiya habees si toos micnaha qofaa ku imaanaa wuxuu ku leeyay marka waxaasaa ka dhacay marhiblo waxaasaa ka dhacay t v ma sheegin laakiin waxaa sheegay raaliyaasha micnaha maamul ka dhigsan magaalada baydhabo aadaan ugu mahad celinayaa maaragtay warkeyga waxaan kusoo gabagabeynayaa saxaafadda marka horeba ani saaxiibaan ahayn wasiirkana saaxiibaan sii ahayn inaan la shaqeeyon garkiisa istaagno waa naga go-an tahay ka dowlad ahaan idinkana waxay ka codsaynaa inaad garabkeena istaagtaan haddaad naga maqan cid kasta inaad dhulkeeda kastaan haddaad naga maqan tihiin waxbaa naga maqan haddaad na taageersan tihiin waxbadaa na taageersan waa codsanaa midda labaad waxyaalaha social media social media micno badan laga fahmiba baalkan oo facebooka oo wixii rawl isaga qoraayo idaacad maasan taas waa waa lagu caytama waa lagu kabtama waa laisku shukaansadaa caadi wa laakiin waxaan ka hadlayna waxaa websiteyada iyo idaacadaha waxa ka baxaayo inay noqdaan wax kastaba waxna sapoorta garaynaya naga bixinay maanta waxaan leenahay fanaaniin aan leenahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin oo macalinkii weynaa loo joogo tarashoo kalaa fadnaa maanta micnaha bahda saxaafaddu ka tirsan yahay fanaaniinta iyo bahda saxaafadda meelay kala aadayaan ma jirto iyo qolada ciyaarta muxuu ahaa boloniga iyo folka dantriska wax oo dhan ba waxa waaye isku koox wey koox wanaagsan haysanaa kooxdaas oo dhan waxaan ku dadaynaa insha allahu kariim inaan isku soo midayno isu keenno waa ka xumahay casharka inaan idla qaato waa rabay inaan fadhiyo waa rabay laakiin wasiirka anoo fadhiyo gacanta soo qabtay oo shir ku jira inaan furo waana runtaas idin sheegaya qolo kale uma soo istaagin aniga uma soo kici lahayn saxaafadda saxaafadii aan fadhiya haddii ladaho oo aan imaan waayo waxaan ka cabsaday caawa inay wax kale ku dhacaan marka waa maasantiin waxaan leeyahay waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiirka dadaalka uu sameeyey wixii sharci dawladdu samaysay baarlamaanka federaal la mariyey ee madaxweyne saxiixay wax dhibayo markii saxaafadda laga dhaxatay in dib loo soo celiyo waxaad garan gartaan awoodda ay leeyihiin maamul goboleedyada wax idink idin dhibaya lagu dhex arkay dibaa loo soo celiyey maanta waad saxanaysaan wasiirkaadii ka wakiila iyo iyo iyo iyo guddoomiyihiin waa la tegaa hadhow waa mahadsantihiin waxaad leeyahay cashar wanaagsan mudan wasiir adigana aada u mahadsan tahay dadaalkaaga ilaaha ku asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
Omo nadiif. Basura, Abo, geedka dhardhigoba isdaarteemaad wixii lahaa karatay adigoo jadiidka intaa laki warti may wara deerey lakuna dhigoya muslimma jaramay ma indhoo ku jirinta dharkakii keena dhigadayle wah aman hayna maayred masianka nuuren wara oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi wa oma nadiif aasu amay fol aasuwaa hadabalamu kungahaysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadab inibal moosiili wayiseenaya yeedo lama lama kungaho baakal nusnusje e liseeni lam konton garaame eh lam haba ho qaato bisedikun makidaaria siri baakal hanlay ho lam haba qaato sedikun e dhiibas makidaaria ma kor qabto ame maydow ayaantan wajagalwae hadda hagaade poolana ninkana seehiyay Oma nadiif nabunsi hatow noocse may aragaw Norway i Jarmal Oma nadiifatal nugal i boosaasa naasahabrood i hargeysa Omo nadiifatal naafase way aragay nadaafadiya saayidaha nang aragi ma dhaafaw Omo nadiif oomo nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugii nakranagroowo lakunooga tiinalayka kuweela siiyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakidii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kaleena bariyeeyaha lamaada nusnusna beesho sidii baakidii leya sidukun leyaha ganacsatadana nusko angmiinka kooya nuska shadeedisna lamakun leya nasiiba anheleenna bulshooyi taas niidin geliya oomo nadiif iyo weliba isinku heli kortaana gobolada soomaaliya sida baay boqool gadi jubbooyinka xaruntiyan kuwinya weliba iyo kiyaale beledka muqdisho bakaaraha koorujeedka hormuud telecom kula xiriir telefoon lambarada shale eberli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii sade ama eberli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii afar haddaba bulshoy balantaan waliba
waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda radio warsan sadeestii dhibic lama megahertzno dhegeystayaal gaaraan barnaamijkii kulankii warsan yaa ku guda jirna qeybashee dhexe iyo hasla deerne magaalada dambaydhaba xarunta gobolka baaygiy golay markaa kulan weeladeen ah guddiga xuduudaha federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xibno ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku weeladeen gudo magaalada dambaydhaba guddiga xuduudaha ayaa markaa baarlamaanka kula arinsaday qaabka xuduudaha iyo loonwajahow iyo sida maamulka koonfur galbeed soomaaliya meelaha uso xuduudasha ku bilowdaan waana ka eryen uusla wadaago xuduudaha ee maamul goboleedyada kale ka jiran dalka soomaaliya xildhibaano ku tirsan ayaa arrintaasi inuun iskadeen inta walkuweydiina balse iyo sheegeen ti oon ku warqabna kulankaasi usoo ka dhigay hotel bail munyiq magaalada baydhaba iyo oon ku warqabna taasi iyo sheegeen ti laaan ku wargelin xildhibaanada dhammaantiyo kulankaasi in waliba markaa xusud mudana xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya qaarsho iyo kulanka goobroog ku haayeen haddaba unoon arrintaasinin kusuurgalantuun walkuweydiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa inay kiishayo ku gaabsatay intii arrintaasiga ku hadala intaa ku dib waliba markaa waraysi nulweelanay shanci yaqaan maxamed oo usoo markaa ninfaafayo xuduudaha guud ahaan sida maamul goboleedyada ka jiran dalka soomaaliya xilligan lan wajaha karo iyo oona soona guud ahaan maxmed weli kala kala taliya maamul goboleedyada ka jiran dalka soomaaliya in qaybsiga ama xuduudaha iyo inka dhigna ama qaab kale iyo ni adeegsana waana ni aragna intii lama dowladood oo markaasi xuduudu wadaageen balse ay usoo sheegay intii shacabka somalilan gubaa intii caloolada onis furan waana laku wada shaqeeyay sidii guud ahaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya wada shaqeynaya dowladda soomaaliya shariicaqaan maxamed weli waliba wareysigii uuna weydiinay waliba markaa ahmiyadda leto ee xuduudaha waliba hadalada maxamed ahaysanto
marka hore idaacadda hortan waa mahadsantihiin aad markaasi dadweynaha ee koonfur galbeed aad ugu faahfaahinaysaan arrimaha ku saabsan xuduudaha maamul goboleedyada dabcan wadanka wadan wuxuu noqday qaatay nidaamka federaalka ah nidaamka federaalkana macnihiisu wuxuu yahay awoodda in ay kala qaybsadaan dowlad goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe dowlad goboleedyadana dabcan waa inay xuduudo yeeshaan sida aan filaayo hadda waxaa dhisan guddiga xuduudaha oo heer federaal ah oo markaasi sharcigiisu ansixiyay baarlamaanka federaalka ah guddigaas wuxuu aada uga shaqeynaya in uu xaqiijiyo xuduudaha dowlad goboleedka kadibna si uu sharciga loogu soo saaro loona ogaado dowlad goboleedka meesha ka bilaabato iyo meesha ay ku dhamaato dabcan marka saan filaayo guddiga xuduudaha maanta beedhowuu soo booqday wuxuu la kulmay labada hay-adood ama labada gole ee kala ah xukuumadda iyo baarlamaanka dabcanna waxay ka wada hadleen sidii markaasi loo dardargelin lahaa xuduudeynta maamul goboleedyada sidaa awgeedna waxay tahay in markaasi la xadido lana cayimo dowlad goboleed kasta inta uu xuduud ahaan ku fadhiyo ama xuduudiisa meesha uu ka afurtiisa geesa xuduudaha meesha uu kaga egyaasi markaasi looga fogaado khilaaf uu kaga yimaado dhinacyada ama dowlad goboleedyada kale iyo deriska la afeen marka muhiimad weyn buu leeyahay sida rasuulka uu digayana waa xuduudaha hadda waxay ku salaysan yihiin xuduudihii kun sagaal boqol saashan iyo labadii dowlad goboleeda qaar oo ay jiraan oo xoogaa aysan u qabsurmi karin ama loo qiibin karin xuduudihii sagaashan iyo kowgii waddanka looga tagay sababo jira awgeed dadka isdhex tegay oo isku noolaaday sidaas ku jirto kale galmudugii puntland oo kale laakiin meelaha qaarkood culays saasa kama imaanayo marka sidaan filayo xuduudahaas waxaan u malaynayaa inay noqon doonaan kuwa ugu dambeyn wacyi doono lagu cayimi doono dowlad goboleed kasta waa gartay marka xuduudaha intaan la gaarin in badan maamul goboleedyada ka jira dalka qaarkood waxaa lagu dhisay orod orod ayadoon maamul goboleed kasta halkuu ka bilaabanayo halkuu ku egyahay xuduudiisa iyo halkuu maamulayo aysan aqoon u lahayn marka arrintan waqti noocee ay qaadan kartaa in xuduudo la sameeyo mase laga yaabaa in dhibaato kale ama carqalad ay ku dhex abuuranto qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega koonfurtii bartamaha dalka sida hore aan u sheego horta intaanan dowladgoboleedada dhisin dastuurka markii loo eego intaanan dowladgoboleedada dhisin guddigan shaqadiisa waxay ahayd horta inuu mar hore la dhiso uu kasoo tala bixiyo sida ay gobolada isku raaci karaan ama ay xuduudaha loogu samayn karo iyadoo lagu sameynayo xuduudihii jiray kun sagaal boqol sagaashan koodi guddigan shaqadiisa waxaa u malaysaa inuu la jaan qaaday dowlad goboleedo ku samaysmay qaab siyaasadeed oo aan ku samaysmin aan ku samaysmin sidii uu sharciga dhigayay sida hadda dastuurka qodobkiisa afartan sagaalada kale uu dhigayo marka waxaa umalaysaa in ay hadda ay hooshoodu ay tahay mid lagu aqoonsanayo xuduudaha iyo dowlad goboleed kastaba ay leedahay hadda haddaan kasoo qaadno kale koonfur galbeed oo kale saddex gobol ay ka kooban tahay saddexdeeda gobol waxaan u malaynayaa in xuduudaha shabeellada hoose meesha ka bilaabdo iyo meesha ku dhammaado waa la ogyahay sababtoo ah dowladdii hore ay jirtay ama lixdankii ama wixii sagaashankii ku ekaa xuduudaheeda dhan waa la wada yaqaanaa keliya marka culays waxay ka imaanaysaa inta ay ay ay ay tahay kuwa aysan ku qabsoomi karin markii xuduudaha loo fiid hadda markii loo eego kale mudug oo kale markii laga hadlaayo kale oo aan qaybsami karin oo ay markaasi lagu dowlad goboleed ay isku ay gacantu ay ku wada jiraan marka guddigan waxay noqonaysaa in caqabadaha ugu badan ay ugu imaan karaan ama ay ay kaga imaan karaan in dhinac siyaasadeed uga imaan karaan laakiin dhinaca sharciga ah waxa uu leeyahay awooddaas waa uu leeyahay markii uu dhameeyo gudahaasna uu dhameeyona waxa uu hordhigayaa isheeg baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka si markaasi uu ansixiyo uu markaasi dowlad goboleed kasta markaasi la ogyahay tirada dowlad goboleed waddanka jira iyo xuduudahooda markaasina sharci rasmi ah oo qof alla qofka u baahdo ku ogaan karo caqabadaha yaryar oo markaasi imaan karana ama kuwa waaweyn oo imaan karana guddiga ayaa laga doonayaa in waxaas oo markaas dowlad goboleedyada ay ka dhexeyso deegaankaasi ama isku haysta bal markaasi ay ay go-aan uga gaari lahayn sidii loo xalin lahaa arrimahaas okay waxaa soo hadal qaaday koonfur galbeed iyo xuduudaha halkay ka bilaabanayso iyo halkay ku dhammaanayso gaar ahaan gobolka shabeellada hoose markaan eegno jazire waxaa in badan ku murmay maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya xuduuddaas la isku qabtay waatii gaalgacyo dagaalo dhowr ay ka dhaceen oo iyadana xuduudahaas ay ka mid tahay arrimaha iyada ah maxaa la dhihi karaa oo halkayba wax ka qaldiin oo la isdhihi karaa
mid haddii aan usoo laabano ah jaziiro oo kale ma ma gobolka uu ka tirsan yahay banaadir ama wuxuu ka tirsan yahay shabeellada hoose tan dib waxaa loogu laabanaa shuruucdii hore ay jirtay sida loo xaqiijiyo meesha ay ka tirsan tahay kadibna haddii markaasi ay ay dood ka qabto waxay noqonaysaa in markaasi ay ka wada hadlaan dhinacyada dooda ka qabo ay ka wada fadhiistaan oo markaasi si nabadaysan ugu xalin waxaa kusoo haray midda la isku haysto gaarkacay oo kale oo ay dhibaatada ay ka tahay midda asigana waxaa ka taba in bulshadaasi lala tashto nidaamka siyaasiga ee meesha ka jira nidaamka dowladda meesha ka jira silatirkiisa in laga talageliyo sida ugu habboonee markaasi lagu xalin karo sababtoo ah waa dhibaato taagan waa waa soo taagneyd waana la ogyahay labadii sano ugu dambeysa in dhowr dagaal ay ka dhaceen si loo xaliyo marka waa in ay dadka deegaankana watashi xoog badan laga sameeyaa nidaamka duuliga ah ee markaasi dowlad goboleedana meesha ka jira oo labada dhinac ka jiran naftirkoodu wadatashi adag lala sameeyaa si markaasi go-aan looga gaaro halka markaasi loo xalin karo ama ama looga looga gudbi karo dhibaatadan marka midna waa fududahayo midna shuruucda hore lagu laabanaya midna waxay noqonaysaa in ay wadahadal lagu dhameeyo sababtoo ah gobolkii dhammaadkiisa iyo bilowsa kuma haystee degmo bartan ku ah sidaada gaalgo-ayo kale isku haystaa tan jaziirana waxaa dib loogu laabanayaa sidaan filan shuruucdii hore ayadaa markaasi la xaqiijinayo meesha ay ku dhammaato iyo meesha ay markaasi ka bilaabato sidii uu ahaa nidaamkii degsanaa mashruucdii u degsanayd intaysan dowladii dhexe aysan helin
okay xuduudaha marka laga hadlaayo maadaama maamul goboleedyada ay yihiin xuduudna haddii mar laga hadlaayo waa sida laba dowladood oo kale in ciidama ay soo kala dhigtaan oo u ilaaliya dowla ammaankooda waddanka marka maamul goboleedyada marka la eego xuduudaha haddii maadaama laga yaabo kuwa qaarkood wax tallaaba inay isku jirsadaan marka ammaanka goobtaasi yaa dastuurka sheegaya ama u ka qeexaya inay ammaankaas aada u adkayso aysan labadaasi maamul goboleed aysan isku dhicin
xuduudaha hadda aan ka hadlayna maaha xuduudo ugu dhexeeya laba dowladood oo oo iisha leh gobonimo dhammaystiran sida kenya etoobiya ama kenya soomaaliya ama etoobiya soomaaliya xuduudaha aan ka hadlayna waa xuduudo maamul oo u dhexeeya maamul goboleedyada ay ka jira xuduudahaasna maaha kuwa u baahnaanayo in ciidan iyo military markaasi la keeno wadamada federaalka oo dhammaana way leeyihiin waa sida hadda gobolka uu lahaa oo kale gobolka shabeellada hoose oo kale xuduudiisa waa la garanayaa meesha ka bilaawdo iyo meesha ku dhammaado ciidanama uusan joogin kanbaay oo kale asigana sidoo kale la garanaya meesha ka bilaawdo iyo meesha ku dhammaado marka xuduud ahaan xuduudaan laga hadlaya maaha marka xuduud wadanka wadan udhexeysa xuduudan waa xuduud keliya lagu ogaanayo ama laga fiirinayo dhinaca maamul ahaan looga eegayo in ay dowlad goboleedkaasi ay yeelato oo markaasi ay ay ku eg tahay si markaasi looga badbaadaba khilaafka markaasi imaan lahaa in ay hadhow markii ay dadku ama ay timaado in mashaariic ama waxyaabo kale yimaadaan si ay markaasi u wada shaqeeyaan oo wada tashtaan in markaasi ay u horumari lahaayeen marka dhinaca xuduudaha hadda aan ka hadlayna maa xuduud dowlad dowlad ka dhexeysa waa xuduud maamul weyn wax la dhisaayo waliba suhdin ayaa la dhihi karaa suhdin caadi ah suhdintaas oo markaas u dhexeysa laba dowlad goboleed oo ah markaasi milatariga ah markaas ee dagaalka ugu dambeyntii een, maadaama sharci yaqaan aad tahay waan kaaga mahad celinaa fursadaada Ee, haddaad fiirsid xaalada dalka iminka uu ku sugan yahay ee, maadaama adana sharci yaqaan aad tahay ee, haddii maanta wasaaradda aad joogi lahayd ama wasiir aad ka noqon lahayd ee, soomaaliya ee, qaab noocee ugu fudud oo xuduudaha aad u kala jeex lahayd si aysan dhibaato u dhicin ee, isjiijiid iyo waqti dheer aysan ugu qaadanin adoo sharciga ee, aqoonteeda u leh aad eegeysid
horta walaalkay waa mahadsan tahay qofkii horta arrintaas ma samayn karto wasaaradkiina ma samayn karto ninkan inta hadda sano uu dhibaatadu ku jiray dadku waxay noqdeen dad markaasi aragtidoodu ay baxsan tahay ama aragtidoodu ay fog tahay dadku horta waa inay ayaga ka tashadaan ay isugu yimaadaan ay is ogolaadaan oo laga talageliyo oo la ogoleysiiyo kadibna dabcan sidaad sharciga xuduudaha ku qornoo kale waxaa loo bahnaanayaa dad khubara ah oo dhinaca juqraafiga ku xeeldheer oo markaasi yaqaana cilmiga bulshada dadka sida isku dhex galaan qabailada sida isku dhex degaan dad daraaseeya oo markaasi hab habka ama dubka ugu wanaagsan ee markaasi si nabad ah loogu samayn karo anaga marka hadda jeejeexista waxaaba ka horeysa dadku qulubtooda inay isku furnaadaana ugu muhiimsan oy dadku is ogolaadaan oo waxaan loo arka inay dad maamul aysan ahayn dad dad lagu kala goonaayo lagu kala fogeynayo ama lagu kala qaadayo marka muhiimaddu waxaa weeyaan in hore dadka aqoontooda leh loo helo aqoontaas dadkaale ay markaasi kasoo talabixiyaan kadibna markaasi ay noqoto in dadkii deegaanka degan laga talageliyo loo loo loo sharaxo la fahamsiiyo ayagoo isku laabqabo is ogol markaasi kadibna inay arrintaasi ay dhacdo ka hor hadday intaas ay tilaabooyinkaas aan la qaadin oo qofku saata sheegayso ama wasaarad ama guddi asagana goosto uu sameeyo asaga keligiisa go-aan go-aan asaga gooni u ah ama gaarkii u ah uu qaato waxay bedelaysa male dhibaatada hadda jirtaa wax ay kasoo ay ay ka ka xalinaysana ma jirto wax ay ka bedeli kartaana ma jirto keliya waxa ay soo ay ziyaadinaysaa in markaasi dadku ay ay isku markaasi colaadta ay huriso ay markaasina aysan keenin wixii nabadda loo qaato nidaamka afeeraalka waxa loo qaato uu yahay in nabad soomaali ay ay ku- ku- kugu noolaato isuguna maamusho dowladna ay ku noqoto marka ujeedada guud unbaa ah meesha ka baxaysa marka waxaa qasab ah in dadka lala tashado aqoon-yahanadii dadka garaadka u leh waxaan yaqaana in loo geeyo dadka dhulka yaqaana sida juqaafiga yaqaana dadka siday qaba ay cilmiga isheegeen ku takhasusay dadyoga sida uwada degaan uwada nool yihiin waxay isugu darsan yihiin iyo dadka kuwa ku xeeldheer sida xalinta khilaafaadka ah dadka deegaanka degan in laga qeybgeliyo waxaasoo dhan waxay u baahan yihin in la tixgeliyo kadibna markaas go-aan laga gaaro intaa haddii ay noqonin waxa ay keenaysaa dhibaato hor leh oo markaasi ay culayskeeda ayaana yeelan karta
omo nadiif batuda abo geedka dhardhigoba isdaartay maag basulaha karti adigoo jadiidka inta alki warti may wara deereey lakuri dhigoya musmema jarmay ma hindhoo ku jirinta dharkakii keena dhigadayle wah aman hayna maayred masianka nuuran wara oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi wa oma nadiif aasu amay fol aasuwa hadabalamu kungahay sidee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadab inibal moosiili walishanaya yeedo lama lama kungaho baakada nusnusya e lishani lam kontom garaama eh lam haba ho qaatob sedikung makidaya siri baakada hanlay ho lam haba qaat sedikuna dhiibas makidaya maabkorgato ame maydow ayaantin wajagaloe hadda hagaade poolan ninkana seehiyay ooman nadiif nabunsi haatow nocshe may aragaw norway i jarmal ooman nadiifa taal nugaal i boosaasa naasahabrood i hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya shaayidaha nang arigi ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiina kranakrowo lakunooga tiinalayka kuweela siyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakidii oomo
waxaa kaaga dhagoonsadii al qaybagiinka dambe oy barnaamijka kulanku warsan yaa isla deernay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa geega ka degday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbaland hoose madaxweynaha maamulka jubbaland oo usoo safaranka ugu mugnahay magaalada london dalka ingiriiska shirkitamii kowda bilaan cusub ku qaybgale kuma mas-uuliyiinta ku qaybgale kumid haayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waliba ka dhawaayna mas-uuliyiin ka tirsan xubnaha lamada gole ee maamulkaasi jubbaland madaxweynaha maamulkaas iyo waliba dhowaan usoo shirka london ingiriiska ku qaybgalay waliba axmed maxamed islaam wuxuu sheegay ama faafayay ku warbiyay shirkii london zona ka tilmaamay tus iyo koo guul iyo markaasi ku dhammaaday maadaama shacabka soomaaliyeed ama ayaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed shirkaasi lanku arinsiday axmed midoobe ayaa ka dalbaday shacabka soomaaliyeed in la shaqeeya dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jiran gudaha dalka soomaaliya akhyaarta sharafta leh guud ahaan barnaamijkii kulanka warsan ugu dhamaadan sinta kula socoteen idaacadda radio warsan sideed dhibic lama meyga hartisiin daah gebagabeyn barnaamijka anowar cadde yaasin saar islamarkaana intasiin kula daraysay intuuna barnaamijka kan kulamida radion kulmada nooleba siin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi